إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada suufiyada ee la shaqeeya xabashida ay ka samaysteen degmada baardheer ee gobolka gadow xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay fal kufsi ah oo ay ciidamada dowladda federaalk magaalada baydhabo ugu geysteen laba wiil oo carruur ah sarkaal ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee nabad sugidda dowladda ayaa sheegay in faraha uu ka baxay xaaladda ammaan ee dalka islamarkaana ay bateen weerarada shabaab almujaahidiin mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay taariikhda hijiriyada indheergarad soomaaliyeed ayaa ka hadlay amarada kala duwan ay shisheeyuhu siinayaan madaxda soomaalida ee isaga la shaqaysa waxaa la sumeeyey hogaamiyaha mucaaradka ruushka oo diyaargarooba qodobadaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa subaxnimo jimco ah oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay labada bisha koowaad sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisan askar soomaali ah ay ka samaysteen degmada baardheer ee gobolka gado ciidamadan ayaa ahaa kuwa suufiyada ah ee la shaqeeya xabashida waxaana ay degnaayeen xero lagu magacaabo baraxow oo ku taala gudaha degmada baardheere cutubyo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar xoogan ku qaaday xerada waxaa la rumaysan yahay in khasaare la gaarsiiye askartan walow aan faahfaahin dheeri ah laga helin maadaama xilliga dagaalka uu dhacay ay ahayd xilli habeen ah wuxuuna ku soo aadaya dagaalkan xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaalo toos ah ay ka socdeen qaybo ka mid a gobollada koonfurta soomaaliya kuwaasoo ay qaadayeen askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay falkuufsi ah oo ay ciidamada dowladda federaalk magaalada baydhabo ugu geysteen laba wiil oo carruur ah abuubakar ayaa ka waramaya xildhibaan idriis cabdi dhagtar oo ka mid a baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka hadlay falkii kufsiga ahaa oo ay magaalada baydhabo ciidamada dowladda federaalka ugu geysteen laba wiil oo carruur ah idriis ayaa sheegay in kufsiyada ka dhaca magaalada ay maalgeliyaan hay-ado shisheeye kuwaasoo lacaga siinaya dad si ay u kufsadaan carruurta guddoomiyaha baydhabo ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed cali wardheere ayuu sheegay in hay-adahaasi uu keeno magaalada kuwaasoo hadda ku howlan kufsiyada carruurta cali wardheere oo ah guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere taariikhyahan waa la yaqaanaa nineteen ninety fourkii baydhabo yimid isagoo wata hay-ad catholic relief service lahay tacadigan kufsigan waxa ka dambeeya oo hadda maxaa la dhahayay ka socda koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo waxaa kufsi badanaa dhacay kufsigaas wuxuu la xiriiraa hay-adaha barnaamijkaas wato oo lacag ku raadinayo oo ribood laga rabo maxaa ribood e wax maa la kufsaday lale maalin walba war waxaa la fududaynaya waa arkaysaa subax walba shaqaalaa la qortay waa la qorayahay intee wax kufsi ka dhacay dadaa lacag la siinoya soo kufsadaa laleeyahay carruurta waa wax annaga dhaqan iyo diin aan u lahayn maaha hadda kahor kenya madarasooyinkii diinta dhan waxa waaye dad intii lacag la siiya a wiilil iskoolka dhiganaayo maxaa la dhahay madrasada aadaya dhexda loo gala waa la kufsanaya waa la dhameeyey dadkaas dadkaas hadda baydhaway joogaan xafiisay ku leeyihin hadalka ka soo yeeray xildhibaan idriis cabdi ayaa imaanaya iyadoo dhowaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ay ciidamada dowladda federaalka ku kufsadeen laba wiil oo carruur ah taasoo sababtay in midkood uu dhinto falka tacaddiga ah sarkaal ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee nabad sugidda dowladda ayaa sheegay in faraha uu ka baxay xaaladda ammaan ee dalka islamarkaana ay bateen weerarada shabaab almujaahidiin maxamed daahir cali sow ayaa soo jeedinaya taliyo ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dowladda cabdisalaan guuleed ayaa ka hadlay weerarada xoogaystay ee ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waayahan ku qaadayeen xarumo ku yaala muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a dalka waxa uu sheegay in isbeddel xoog leh uu ku yimid amniga muqdisho marka loo eego sida uu ahaa shan sano ka hor xaaladda amniga waddanka ka jirta waxay ka xun tahay xaaladda amniga ka jirtay shan sano ka hor waddanka Een, waxaan kaloo dhihi lahay xaaladda amniga waddanka ka jirta waxaa ka muuqata een, mas-uuliyad darro iyo dayac marka waxaa meesha ka maqan waa amnigii oon ciduna la jirin waxaan malaynaa magaalada xamar oo miinata dhulka la dhigo qof la kacdo ee, ama qof la kacda muddo dheera noogu dambaysay Ee, asbuuciyada ama bilihii u dambeeyna waxaan arkayna intaasoo qofoodii la kacda miina dhulka la dhigo Een, waxay ku tusaysaa in isbeddel amniga ku yimid madaxweyne farmaajo oo ay ku gadaaman yihiin ciidamo shisheeye oo suga ammaankiisa ayaa doonaya inuu ku waqti dheeraysto doorasho qof iyo cod ah cabdisalaam guuleed ayaa aaminsan in xilligan aysan suurtagal ahayn in doorasho dadku u dareeraan ay ka dhacdo soomaaliya isagoo u aaneeyey sababo ammaan xumo iyo fariimaha ay dirayaan dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin dhagxaanta xamar lagu kala xiray ayuu la mid dhigay kuwa yuhuudda ay ku kala dhantaaleen dhulka falastiiniyiinta si ay kaga nabadgalaan reer falastiin madaxweyne farmaajo hadda iyo guddiga doorashooyinka si uun runtaan isleeyahay waaba ceeb ama dee mi- miyaa wax ka qaldan yihiin ayay daqiiqadaha yartaahee haraya bilaha ah waxay ku dagaalamayaan een, qof iyo codaan qabanayna dadku ma diiwaan gashna haddii amnigii waddanka aan haddana usoo laabanayna waddanka amni kama jiro laanno dee magaaladii xamarad waxaa ka dhacay aad arkaysaa xabsigii dhexe meeshii loogu difaaca badnaa waddanka ayaa ta hub la geeyey bay ka dagaalameen asbuucyo hore hotel elite oo dhinac kasta ka xiran oo adaadan i d kaar wadan oo aan lagu aqoonin oon baabuurkaada la baarin aadan gudbi karin oon geli karin baa la galay wixii ka dhaca ka dhacaya dhad baa aragtay buulo xaawo ayaa qarax ka dhacaya macnihii shabaab waxay kuleeyihiin xayndaabka dhagaxaanta dhexdoodana waxaan rabnaan ka samaynaa xuduudahana waxaan rabnaan ka samaynaa awooddeennu waa sideedii go-aankan annagaa iskale soo haddamaad garan waa fariin ay dirayaan waxaan u malaynaa maa dhexdeena ad aragta viral ay noqoto viral waxaa la yidhahdaa waxa waxa dee xarkaha goostay oo qof kasta gurigeeda ugu tegay marka waxaad idaacadaha ka maqli jirto male b b c da waxaa la yidhahdaa daanta galbeeda qaza ama ama hebron ama maaragtay baad maqli jirtay waagii hore oo dee israa'iiliyiintu ay xad dhagaxaan ku kala xireen dadkii falastiiniyiinta dhexdana settleriska ama dadka degaanka falastiiniyiinta milit- eh, israa'iiliyiintu ay degan yihiin soomaaliya hadda magaaladii muqdisho waxaa ka jira daanta galbeed ee ee maaragtay ee cabdicasiis iyo daanta waqooyi ee maaragtay iyo iyo iyo meesha la yidhahdo ee waaberi baa baa soomaaliya maanta noqotay marka israa'iil camal waxaad dareemaysaa in daanta galbeed iyo daanta waqooyi iyo koofureed ay maanta xamar ka dhex samaysantay waxa uu docda kale sheegay in shabaab xilliga iyo wakhtiga ay doonaan ay weeraraan dowladda iyo shisheeyaha isagoo meesha ka saaray sheegashada dowladda ee ku aadan inay xakameeyeen weerarada shabaabulmujaahidiin dhinaca kale lix bilooda al-shabaab maqan yihiinaa la yidhaaho qarax ma dhicin qofka aad dagaashan tihiin ama aad gabaad isugu jirtaan haddii uun waxba kugu samayn isagu laakiin aduu aada wax saamayna ku lahayn sababta uuna kugu samaynay ma sheegan kartid guul mana sheegan kartid inuu in dee maarata aad horumar gaartid laanno dee asagaa yaqaana sababtuu kaaga maqan yahay shabaab ayagaa yaqaaneen sababtii ku maqnaayeen sababtii saddexda bilood iyo labada bilood aan waxba u dhicin shabaab iyagu- iyagun baa garanaya soomaad garan waxaa la sheegan karaa in waddanku amni yahay markii wax kastoo shabaab isku dihi jireen laga hortegay awooddii shabaab la weeqay xarumahay ka dagaalami jireen la qabsaday networkoodii isku xiraayay sirdoonka la kala burburiyey madaxii sirdoonka lasoo qabtay qaraxyadoodii laga hortegay waxaasoo dhan markay dhacaan wax lagu kalsoon yahay oo la og yahay wixii la sameeyey waxaa ka dhalan kara inay yihiin iyo saamayntii kulaada cadowga baa meeshaas ka dhalan kara hadda marka taasu jirin waxa weeyaan roob ma di'ina ayaantan maxaa dhacay dee xilligiisii baan la gaarin ama sanadkan waa abaar unbaa jawaabta noqonaysa shabaab ayagaa isku maqnaay waqtigii ugu talagalena weeraray soo qaadeen waana kuwaana cid ka fal celinaysana male si kastaba xaalku ha ahaatee toddobaadyadii iyo balihii lasoo dhaafay ayaa waxaa sii kordhay weerarada ay geysanayaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana muqdisho weerar badan oo ka dhacay oo isxigxigay lagu dilay mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka mid ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay taariikhda hijiriyada waa kan maxamed cali aadan
sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay ahmiyadda uu sanadka hijriga ahu leeyahay dadka muslimiinta ah sheekha ayaa sheegay in dadka muslimiinta ah looga baahan yahay inay bartaan taariikhdooda islamarkaana ay ku xisaabtamaan ku dhaqanka shareecada waxaa ka mid ah in qofku uu taariikhdiisa garto oo markuu taariikh samaynayo uu ku- uu ku- ku saleeyo taariikhdaas uu ku jaangooyo hijradii nebiga sala allahu calayhi wasalam taariikhda ka soo bilaabanaysa ee muslimiintu ay lahaayeen kuna dhaqmi jireen waxna ku taariikhaysan jireen marka dadka muslimiinta in la raacaa waa diin weyn in la raaca dariiqoodii dariiqa aan ahaynna waa dalaal weyn dalaal bay noqonaysaa marka dadka muslimiinta dariiqoodii sidaas uu ahaa miladun laga soo bilaabay xilligii nebiga sal alla alay waslm soo hijrooday oo taariikhda hijriyada la asteeyey xilligii saxaabada ayaa arrintaas la dhaqangeliyey oo taariikhda hijriyada la qoray marka waxaa loo baahan yahay taariikhda hijriyada in dadka muslimiinta ay ku xisaabtamaan ayadaas maxaa yeele culimmadu waxay leeyihiin taariikhda waxaa ku xiran cibaadaadkii baa ku xiran soonkii iyo xajkii iyo cibaadaadka oo dhan baa ku wada xiran waxaa kaloo ku xiran xuquuqda la kala qaadanayo dayn haddii wakhti loo qabanayo waa in lagu xisaabtamaa taariikhda hijriga haddii nafaqa la dhiibaya biil waa in lagu dhiibaa taariikhda hijriga haddii la bixinayo mushaar waa in lagu bixiyaa taariikhda hijriga waxaasoo dhan baa ku xiran sheekh cali katiin oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalan karta haddii ay kala soocmi waayaan dadka muslimiinta ah iyo gaalada waa in dadka muslimiinta ay noqdaan dad jiritaankooda iska leh yacnii socnaashaha ay ka soocan yihiin mujtamacaadka kale caalamka ku noolna oo gaalada ah ay noqdaan dad ka soocan oon ku dhex milmayn ilaa in la kala soocmo oo gaalo iyo muslimiin ay kala baxaan oo aysan isku darsamin waa shay waajib oo sharci ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu caddeeyey haddii la waayo in la kala soocmo oo gaalo iyo muslim loo kala baxo oo qolo walbaaba ay maaragtay gooni u soocantah haddaan la helin fasaad iyo fidno weyn baa dhacaysa wey maanta waxaa dhacay sidaas weeyaan dadkii inaysan kala soocmayn taariikhdii aan la kala garanaynin ruuxa muslimka laga yaabo maaragtay inuu cid kale tabac isagay oo iska raacsan yahay uusan warba ka haynin wax uu ku xisaabtamayo iyo waxa uu matalayo iyo meesha uu ka soo jeedo iyo cisiga iyo sharafta iyo saraynta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey iyo qiyamka wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay inuu garan waayo waa nasiib daro oo inta halmaamo taariikhdiisii iyo cisigii ay lahaayeen dadkii taariikhdan soo qoray iyo muslimiintii taariikhdaa ku soo dhaqmayey iyo sida xaalkooda u ahaa inuu meelo kale iska aado waa arrin markaa faalxumaa wey ugu dambayntii waxa uu dadka muslimiinta ah kula dardaarmay inay noqdaan dad baraarugsan islamarkaana nooleeyaan taariikhda hijriga ah waxaa loo baahay marka ruuxa muslimka ah inuu noqdo qof baraarugsan dareensan waxa laga doonayo taariikhdan hadda annaga aanna noolaynin yaa noolaynay waa taariikhdii awowayaasheen waa taariikhdii dadka sharafta lahaa waa taariikhdii muslimiintu weligood ay qori jireen lagu yaqiinay laakiin maanta waxaad mooddaa in la halmaamay oo cid ka warqabtaba aan la arag oo boqolkiiba sagaashan dadkii muslimiinta ahaa qafle ay ku jiraan halmaan ay ku jiraan taariikhdoodii iyo cisigoodii iyo sharaftoodiiba iska halmaameen dad markaa aan macno dad macno ma leh ay iska noqdeen ayaa meeshaa ka muuqanaysa wey waxaa loo baahanya min jadiid inaan hurdada ka kacno wey aan baraarugno aan taariikhdiina soo noolayno oo meel kastata oon wax qorayno iyo ballan kastoon gelayno iyo xuquuq kastoon dhiibayno aan ku dhiibno taariikhdii islaamka u lahaa sidaasaa marka cisiga kusoo laabanaya laakiin haddii aan maaragtay iskalmaansiino sharaftii iyo cisigii dadka muslimiinta ilahayn baa dhumaya wax badan baa naga halaabaya marka insha allahu tacaala aan baraarugno hurdadana aan ka kacno shalay oo ay ku beegneed kowda bisha muxaram ayay ahayd markii uu curtay sanadka cusub ee hijriga ee kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada indheergarad soomaaliyeed ayaa ka hadlay amarada kala duwan ay shishayuhu siinayaan madaxda soomaalida ah ee isaga la shaqaysa cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya nabadan xaaji roog oo ka tirsan indheergaaradka soomaaliyeed ayaa asigoo u warramayay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu ka hadlay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee shisheeyuhu hadba wax u meerinayo islamarkaasina uu siinayo awaamiirta kala duwan wuxuu sheegay in hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu aanay arrimahooda u madax bannaaneen islamarkaasina ay yihiin dad tiih ku jira waxa uu sheegay in shisheeyuhu markuu doono isu keenayo markii uu doonana uu kala ceyrinayo walaalow waxaanu arkaa nimankaas gaalada fikirka ka qaadanaya ee soomaaliyeed waxaan u arkayaa ummad la marin habaabinayo noloshooda iyo horumarkoodana laga soo horjeedo ummad tiih ku jirta oo dhib iska haysto ayahoodana aan ka talin karin oon xor ahayn oo gaaladaasu ay madaxay ka qabsatay fikirkoodiina ay qaldeen soomaalinimadoodiina ay dhumiyeen nololna aan haysan aakhirna aan jirin adduunyadana aan jirin ee dhufsane tii ku jirtaan u aragnaa walaal waxaan ku caddaynayaa niman aan marnaba jaha ay haystaan aysa jirinin oon xorriyad aan haysanin fikirkooda ummadeed aan ka hadli karin ee gaaladu marna isu keenayso marna kala dirayso fikir kastay haystaanna gaaladu ay qaldaysay leeyihiin jahadaas ma ahine jahada anaad raacaysiin midna aan lagu hagaagi karno tiil ku jira waayo xooluhu hadday ambad yihiin meel laga xiga ma helaan marka waa dad dhumay oo gaalo ay madaxii ka qabsatay ummad soomaaliyeed ama fikir la raaci karno walaal waa ummad aan lahayn xaaji roog ayaanu weydiinay danaha shisheeyuu ka leeyahay in hogaamiyaasha soomaalida ee asiga la shaqeeya mid waliba uu amar gooni ah siiyo walaalow danaha shisheeyuhu ka leeyihiin waxa weeye ummad soomaaliyeed oo aayaheeda ka talisa inaan la helin danaha shisheeye inuu ka fulo dalka soomaaliya ay leedahay dhaqaalahooda la dhaco la kala gado dadnimadooda la baabi'iyo jiritaanka soomaaliyeed inuusaban jirinin ayaa gaaladu fikirkeeda u yaha waa intaa waxa ay ummadiisaga hor keenaysana waxaa waaye horumarkay ka jiraan xorriyad iyo dadnimo iyo inaysan roogsanine dalka soomaaliya lahantiyo dhaqaalahooda lahantiyo ummadda soomaaliyeed madaxa laga qabsado la gato addoon ay noqdaan soomaalida fikir kale ma laha gaaladu intay doonay waa unintaa xaaji roog ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu xalay siiyey idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan maalmihii ugu dambeeyey shisheeyaha kala duwan oo isugu jira maraykanka iyo waxa loogu yeeray beesha caalamka ayaa waxa uu amare siinayey madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada asigoo u sheegayey in ay tahay in ay isku raacaan arrimo la xiriira doorashooyinka oo ay isku diidan yihiin halka warkan dhegaystayaal uu saaka idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan waxaa la sumeeyey hogaamiyaha mucaaradka ruushka warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya hogaamiyaha mucaaradka ruushka oo lagu sumeeyey gudaha waddankaas warbaahinta gudaha ayaa tebinaysa in alexia navelney oo ah hogaamiyaha mucaaradka la dhigay cisbitaal ku yaala gudaha waddankaas kadib markii la sumeeyey waxaana la sheegayaa inuu ku jiro xaalad kooma ah warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda sumaysay balse inta badan waxaa laisku raacay inay sumeeyeen sirdoonka waddanka ruushka iyadoona lagu eedeeyey hogaamiyahan inuu ku kacsan yahay siyaasadda madaxweynaha waddankaas ee putin haweeney afhayeen ah oo u hadashay hogaamiyaha la sumeeyey ayaa waxa ay sheegtay in maadda sun ah loogu daray shaax uu cabaye iyadoona walaac ka muujisay xaaladiisa caafimaad sannaddii labada kun toddobiyo tobanka iyo labada kun sideed iyo tobanka ayuu alexia sidan oo kale la kulmay weeraro waxyeelo u geystay jirkiisa balse xilligaas waa uu ka badbaaday dowladda ruushkana waxa ay ninkan ku eedeynaysaa inuu abaabulayo dibadbaxyo lagu kicinayo shacabka kuwaasoo loo adeegsanayo si loo rido xukuumadda putin warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa